bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhownsudyaal ah ha ka dhowaada warkaaminama raadiyaha warsaan qodobadaysin ka dhegi doontaan oo nimaadan weliba ku mid ah oo lala nadaafadeeda iyo ka bilaabatay xaafadda isha ee magaalada baydhabo habaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kormeerka sayday degmada buulo burdiye isbedelo horumar ah oo lagu dareemahayo jididka magaalada baydhabo iyadoo waana bulshada iyo hadhawaayaan arrintaasa maamulka degmada kismaayo oo xaragga ku jaray waddo cusub oo la ka dhisayay xaafadda magaalada kismaayo puntland oo ay dhan culus hanjeedidii dowladda dhexe ee soomaaliya mooshin lukushaani madwiine farmaajo khilaaf fashal dhexgelay xildhibaanada jubbaland iyo bidhoonka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
waayahay dhugunsidyaal hamiignimo iyo hagala subuuq khamiisa arbaan iyo baasa taariikhdan iyo keedanta shanta bilitum iyo lamaada ee sanada lamada kun tumiyo sideedka intaas waliba ayuu haynaa qodobadii wararka hamiignimo aan ka doorkaroonay diyaar garooba warkii oo faahfaahsana ololo nadaafadeeda iyo kabilaawatay xaafadda isha ee magaalada baydhabo mukhtaar sheekh aadan dalmar yana faahfaahaya warkuna iyo oo baydhabo in isdiyaariyo hayta martigelyowka doorashada madaweynenimada koonfur galbeed soomaaliya xaafado kiyaalaana halbowliga beledka mayba bilaaween iniyo nadiifiyaan qashinkana ku qaadaan jiditeegugiini iyo weliba jidcidiyaalka xaafado kadhadhow suuga baydhabo meelin weliba waa taalada habdalla deerow isaaq maybaana ku dareere nadaafada iyo bilaanta xaafada isha iyo meelaas ku wadaan maybaana wedaana fargeetiyaal xaaqimo ulada dheer likhiri xaanaasoyo wasaqdo ku kuxaaqayaan isgoyska maybaana la dareere guddoomiyaha xaafada isha maxamed cali aadan maybaana ku waraysiday meelun iyo ku wadaan hoolo nadaafada
waxaan ugu talagalnay inaan soo ediyo magaalada soo ogaaday maadaama sana cusubna lagu jiro dalkeenu isbedel iyo horumar uu ku jiro marka waxaan rabnaa in magaaladan quruxdeeda iyo nidaamkii hore ay lahayd bulshadan dhibka wax ka qabtay ku shaqaynaya dowladda waa tan waxay naga caawinaysa gaadi iyo aladka dhan qofka lagu shaqaynaya intaas horumarkii ka shaqeynaya inaanaynu horumarin shaqeynaya lacag waxaa maanta bilowday hawaaley barka waxaa dhiman ololagun yomayba dareerey maalmo dhammaanna ku fuli doonay tobanka xaafadood oye ku koobanta baydhabo maybana dadka maybana dadka ku qiib qaadadaayana hoolunsi muusadawaxnimo ee dadka degan xaafada waana in isxilqaameen islamaraantaasna maamulka degmada baydhabo sidii usa markale usa sharaxaw guddoomiyaga xaafada isha
qof nala shaqeynaya waxaa haba wax meeshay nala shaqeeyo la xisaabano oo enerjigana lahe xaafadan ku shaqeynayo markay timaado ruucaad aadi ruusa leedahay
abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kormeerka saydi degmada buulo burde cali maxamuud aadan koronte yanin faafahaya warkunga abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba usoo kormeero ka saaray degmada buulo burdo oo ku mid eh maamul goboleedka hirshabeelle weliba siwiin laandhow ayaa taliyaaga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed welibana usoo kormeero ka saaday guud ahaan goobo iyo degnyin ciidamadii hirshabeelle saas weliba erey guddoomiyaga degmada buulo burdo marsun waramay idaacadda warsan degmada amnigeeda waa wanaagsan yahay waa sax maanta waxaa gaaray abaanduulaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo wafuudii la socotay saraakiisha xoogga dalka waxaana ka socda howlihii ciidamada tirakoobka loogu sameynayay sidaa ka warkabtaba qaybta labaatanaad guutada shanaad qaybta ururka ka deganaya degmadaas iyo saraakiishoodiiba waxaa la marseynaya nidaamkii ciidamada ka loogu sameynayay oo dowladda federaalka ay qaadan hay
abaanduulada waa gaara degmada si nabadgelyaha ku gaara waa la soo dhaweeyey munaasabad soo dhaweyna weyna loo sameeyey waana la garab taagaya maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamadan waa la shaqaynayaan shaqadii oo ka socotay gobolka maalmahana hadda caawa waxay ka socota degmada bulburs weliba saasoo kale guddoomiyaga sheegay in amniga degmada buulo burduusay eedin suwanya islamal ahaantaasna iyo anjarna walqalalaase ee guutada shanaad qaybta ururka ka deganaya degmadaas iyo saraakiishoodiiba waxaa la marseynaya nidaamkii ciidamada ka loogu sameynayay oo dowladda federaalka ay qaadan hay abaanduulada waa gaara degmada si nabadgelyaha ku gaara waa la soo dhaweeyey munaasabad soo dhaweyna weyna loo sameeyey waana la garab taagaya maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamadan waa la shaqaynayaan shaqadii oo ka socotay gobolka maalmahana hadda caawa waxay ka socota degmada bulburs guddoomiyaga yamarus hadarshii sii weedada weliba kale uusa sheegay in yusuub yaayan isdhexgal bulsho silanhada bulsho isku duuban bulshada waa wanaagsan yihiin waxaa kaliya oo ka jira waa wixii oo tabardaro ah oo dowlad dowladdu ay mataqaanaa welina ka buuxin kaalinteedii laakiin bulshadu caafimaadka adeega caafimaadka iyo waa waa waan sameynaa meelaha qaar oo amnigoodu wax soo tumi karana waa ka taabanaa isdhexgalka meelaha kalena hadda ciidamada shaqadii ka wadaba oo amniga laga soo hawsha amniga ka socota degmooyinka soomaaliya wax soo tumi kara kamid tahay arrimaha isdhexgalka bulshada iyo dib heshiinada ka dhacay degmada buuliburdi ayaa ka mid eh degmooyinka inka weerarka badan ee degmooyinka soomaaliya marka lanfiri weerarada iyo qaraxyada isdabarooga ee la beegsadow ciidamada jabuuti oo qayb ku eh ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika isbedelo horumar leh yala ku daray mahaya jidadka magaalada baydhabo iyadoo aana bulshada arrintaasi ay wax dhawaayaan cabdikariin jakarta ayaan infaafahaya warkun dhismooyinka magaalada baydhabo waxaa la jari ahaanoo qadiimi oo gagaaban isbedelo fara badanna laka sameeyey iyo weliba wadooyinka qaaryo oo la beleeri yadib hangnagi muuqaal faylahaanta magaalada baydhaba muddo rubayse aan ku badanaanya iyo gaalati intian ah ka kooy suuqa magaalada baydhaba si aanan ka kuur gala isbedelada iyo weliba howla dayacatirka jidid biyowka ee ku dareerana gudaha magaalada baydhaba ee xaafado qaaryo afradoodka magaalada baydhaba boqolaal ku mid a dadweynaha magaalada ayaa isdhaafdhaafahayaan qaar yaa fadhiya hareeraha wadooyinka meela qaarjona iyo ka mashquulsanyiinga goobaja ganacsiga ina socdowka baabuurta ayaa ah koobsi eedhe anshada dareeranga saldhigyarihii booliiska iyo howlgalka burburinta iyo weliba jidida jidid biyowka dartiya landumi taasi yaking muujiyaasa isbedelada dhiniga jididka ee magaalada baydhabo ku jiraan aadana sheekh cabdiraxmaan afdhugow maybawse ku mid ayaa dhallinyarada ka shaqeeyaasa suuqa sariiro ee magaalada baydhaba maybawse sharaxay dhibaatooyinkiio ka qabeen xilligii jididka ariiriga ahaayena wadada ariiriga dhibaatooyin badan oo wadan meelaha shaqada suuqa sariiro dalka farcamada waran ka shaqeysaan marina hatta mataana lagu jidteemo ariiriga aan aata la furiyaato waa dhibaata una ku hijaan mele laakiin furitaanka jirtay aata la furi waa jirtay aadiyo rasmo way fada suuqa sariiro hatta dhiniyaaja idhaan gashan warkasi laakiin har yahay hatta ariiri mele laakiin arrimaha xaafado birjo baydhoo kumadanti idooco jiiraaylon maraay daahire lubishiida lahakwireji hatu kaleba oo dhibaatila un hatuna haysada maleelaakin jiite suurada iyo dhanfasaya oon fiiliin baydhoo biladiyana aadi hambata cabdi nuushow oo yingmuuji intiisu eedanka farxasanye tallaabada maamulka gobolka baay uuse ka sahay jididka iyo dhismooyinka qaldana yamayba ifsayin ku waramay sida aranta burburyo ku san aragawa والله الحمد لله جديد كان قريب إلهي ما هذا الشكر له الحمد لله سيدي لفضايو أنا هورتها فد إمي قال بجد ليو بلدي أنا هبياس مال كست باكو دار وقصد كور والكسنا قال كورت والكسي قصد جيدا بيت marka dad kama ka xisaabtan jidka waa isku galay jidkana jidin lahayn faa'iido ma leh haafad jidin lahayn faa'iido ma leh may baa ilaahay mahadis ee jidkan iyada macnahan dhowayana waan ilaahayn kama hadaan alxamdulilah naaris ilaahay ilaaliyo iyadan faylay jidkan talaabo horumara may ka tilmaami karo intii jidka la weynayo oo isbedel ka sameeya dhismooyinka lama meelikoodii isdeganaya ka ekaado jidka ushagali kubaa والله ويبقى معاش ايه اتارغا هنا انه ما في عالم دقنا هنا لكن ويبقى صور دي مقالة بريئة كفيلته حدي حق بعد الجن ايه ما دل فيري ويبقى ان جناسي والكست والكشان دريري دوكاميال او هقرنا انا جرام او معناها ورتي ومعناها الحمد لله اسكو قوهنا او معناها حتى بالمثلا فيري سيشن كي ميل بالزمان اللي كرسي ايه حتى ميل ولا تعال نسبة بغارض وميل دوكاميل ميل هاي ندك لها هاي ما هاي اموته maamulka degmada kismaayo xaraga ku jari waddo cusub oo la ka dhisay xaafado magaalada kismaayo cabdulaahi axmed iyo warkunga kismaayaha ku diri gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa xarigga ka jaray waddo xiriirisa xaafadda farjano iyo xaafadda midnimo oo ay degan yihiin dad ka soo barakacay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwa ka soo barakacay gobolka jubbada hoose waddadan ayaa muddo dhismaheedu socday oo ay iska kaashanayeen maamulka degmada iyo hay-adda jiazad xaragjarka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf damijilic isagoo ka warbixiyay dadaalkii dheeraa ee loo soo maray dhismaha waddadan isku xiraysa magaalada kismaayo qaybteedan xaafadan farjano iyo xaafadda midnimo oo ah xaafadda cusub ee dhowaan maaragtay dadka la dejiyey waddadaas oo sida laynoo sheegay cabirkeedu yahay hal kilomitir iyo saddex boqoloo mitir runtii muhiimadda ay leedahay waan u jeednaa meeshan ciddii awal martay baa garan karta sidii lagu mari jiray iyo hadda siday tahay waxaan runtii uga mahad celinaynaa dowladda jarmalka oo bixisay kharashka meeshan lagu dhisay iyada hay-adaheeda ay soo marisay laakiin lacagtu waxay ka timi shacabka iyo dowladda jarmalka waan uga mahad celinaynaa kan keliya maaha mashaariic badan oo ay nala fuliyeen hay-adaha ka koo hay-adaha dowladda jarmalka hay-adaheeda sida j i sidoo kale baan runtii nagala shaqeeya waxyaabo badan waan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay-adda mercycob oo iyadu tii shaqadan qabatay ah mercycob waa ku mahadsan tahay waddada tan oo hadda si standara loo dhisay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waddadan hadda sida loo dhisay wada oo wadooyinkan jayga ah oo magaalada ku yaala mid sidaa standarkaa gaarsiisana ma jirto waa tii horeysay waxaan ka rajaynaynaa dowladda jarmalka iyo ciddii kale oo samayn karta iyo hay-adda mercycoba in waddada intaa hadda aniga gadaashayda ah oo ka harsan waddada oo horeyna hay-adda mercycob ay wax yaroo shaqa uga qabatay cid kastaoo naga caawin kartaa ay naga caawiso si standarkan oo kale loogu sameeyo waa codsanaynaa codsigaa waxaan u jeedinaynaa dhammaan intii deeq bixisa iyo intii awoodi karta waxaan rabnaa inaanu runtii waxaan garan karnaa waddada tani muhiimadda ay leedahay waddadani muhiimad bay leedahay waxay isku xiraysaa xaafadda cusub oo hadda dhismaysa oo runtii muhiimad badan leh midnimo iyo xaafadan kaloo farjano oo iyaduna de magaalada kismaayo qayb ka mid ah waxaan rabnaa haddii aan la idmo waddadaasi muhiimadda ay noo leedahayna waa soo dhoweynaynaa anigoo ku hadlaya saaka afka jubbaland oo ii wakiishay wasiirkii howlaha guudna uu maaragtay aniga ii wakiishay cabdulaahi axmed radio warsan magaalada kismaayo puntland weliba eedan culus iyo hanjeeday dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo maamulka puntland uusa dhawaanginis diyaariyaha iyo doorashada madaweynenimo ee maamulkaasi weliba madaxtooyada maamulkaasi iyo warkunga kubay madaxtooyada puntland weliba laka eedaya dowladda dhexe welibana laka sheegay in faragelin iyo kahayta arrimo doorashada maamulkaasa horaan sidin oo kale waliba dowladda federaalka iyo eedaan tanlamid ee yohanjeediyana maamulka koonfur galbeeda soomaaliya ka eedayaan in doorashada maamulkasi iyo fargelin iyo kahayana wararkan oo deerahaya magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland iyo sheegahayaan in khilaaf horle usaashal dhex gali xildhibaanada maamulkaasi iyo gadoonka khilaaf kun waliba isu ku dhaladay hindisharciyeedkii dhisowka guddiga doorashada iyo xuduudo ee maamulka jubbaland oo maalintii shalay hayt iyo ayaa la horjeeyey walibaana iyo ka horjeeysadeenna xubno ku mid ah xildhibaanada maamulkaasa xildhibaan maxamed nuur oo ku mid ah xildhibaanada maamulka jubbaland iyo ku warbiyey sababta xildhibaanada ahan oo ku mid ah maamulkaasi ayaan ka horjeeysadeen inta sharciyaadkaasa waayahay dhugunsadaal weli idaacadda raadiyaha warsaan iyanoo dhugunsaytan warkii haminimo ayaa ka guda jarna banaanbaxyo rabshada wadadeen iyo ka dhiyaan magaalada tel avisa dadala ka qiyaasow ilaa soddon kun oo qof waliba iyo haynahaano yohaniska kabahiya magaalada tel aviv ee bartamaha israa'iil walibana iyo hayana ahaano ku cawaaday dil siyaabo shala duwan ee lankajaysi israa'iil labaatiyo afar qof oo dhammaantiyo iyo hayan hanraaba mudaharaadyadun oo iyo wadadeen dadka mudaharaaday waliba iyo wadadeena dhara midooba walibana iyo hayan ahaanu ka dhawaaqay dembiga linjiis waxaan rabto dijni mana hilmaamo doonna waana mundul qaado doonna walibana iyo hayan ahaanu ku dhirfay sida dowladda yahuudda ee nku aamuseen dilkaasey owaana yoonjarna qof lahanqabadii oo cadaaladda la horjeeyey ama la horsheenay waxaana ku mid ee dadka abaabuli banaanbaxyadaas waliba iyo sheegaynaa in xaalka uusa sii xumaada doona haddii dowladda sidun iyo inkusii aamusanaato diliilka lanjeysow hanraabta warkiyaamin misin ku dhugunsaasan raadiyaha warsan dhugunsadeel haminimaadontaninka genti warkunkolamada on redon kulmaana sidaasoo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu